madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaaw xuseen oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle mudane yuusuf axmed hagar qaar ka mid ah golaha wasiirada xubno baarlamaanka ka tirsan gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo gudoomiyaha degmada jallaqsi ayaa degmadaasi ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed mashaariicda degmada jallaqsi laga dhagax dhigay ayaa waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada saldhig boolis suuqyada ganacsiga iyo xoolaha maxkamadda degmada dugsi hoose dhexe nalalka cadceedda ku shaqeeya iskuulka xanaanada caruurta iyo dayactirka buundada degmadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay in mashaariicdan ay wax badan u tari doonto bulshada degmada jalalaqsi mashaariic wax badan u tarayso bulshada ku dhaqan degmada jalalaq oy ugu horrayso xafiiska oo ku shaqay lahay maamulka degmada jalalaqsi oo ku jiro saldhigi booliska oo ku jiro iskuul iyo mashaariic kaloo wax ku oola ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa cid kastoo amnigan aan ku qabanayno hawshaan ummaddan loogu adeegaayo gacan ka geysatana waxaan leenahay waa mahadsantihiin mashaariicdan iyo mid ka badan oo usoo socotaa degmada jalalaqsi waxaan leehay heer jalalaq waa mahadsantihiin sidaad isu abaabusheen sidaad ugu diyaar garowdeen hadday amni tahay hadday horumar tahay baa isaga kaashatiin waad ku mahadsantihiin ballantaynuna waxay tahay in amnigana laga shaqeeyo horumarkana laga shaqeeyo mashruuc kasta ee ka fula degmadaanna la dhaqangeliyo lana ilaaliyo wax kasta ee noo yimaado inaan ilaashanno annagaa nagala rabaa inaan wax ku darannan diyaar u nahay guud ahaan cid kasta ee hirshabeelle wax uun talaa ama waxqabada kusoo kordhaysana waxaan leenaha soo dhowow xili kastaee gaabtana diyaar waxaan u nahay inaan dheeraysanno aad iyo aad aad u mahadsantihiin sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa kormeeray isbitalka guud ee degmada jallaqsi garoonka diyaaradaha iyo buundada waxa uuna socod ku maray labada qaybood ee degmada jalalaqsi